alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi waصaxbih waslama tasliima kasiira darsigeenna maanta waxa uu ku bilaabmayaa xadiid ku saabsan min aadaabi alcutaas hindhisada aadaabteeda iyo axkaamteeda wax ka mid a alcutaas waa riix ama waa dabayl neef tatakhallalu lbadan qofka bani aadamkaa jidhkiisa ku dhex jirta min nicmat illaahi cala alcabdi an yukhrijaha haddii jidhka ay ku dhex jiri lahayd oo ay ku xabismi lahayd addoonka waxaa soo gaadhi layd dhibaato weyn ilaahay nicmadiisa marka waxaa ka mid ah in ilaahay subxaana wa tacaala u addoonka uu ka soo saaro oo bikayri iraadati isagoon addoonku aan doonahayn inay ka soo baxdo walihaada baa waxaa la gudboon addoonka marka naqaskaasi uu ka soo baxo allihii ka soo saaray inuu xusuusto oo uu ammaano u mahadnaqo wa canhu radia allahu canhu can abi hurayra can الnabiyi salى اllahu عalayh waslama qaal idaa catasa hadduu hindhiso axadukum midkiin falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah alxamdu lilah macnaheedu waxa weeye asifu اllaha subxaanaه wa tacaala bsifaati اlkamaali wاlcadama maca maxabatii lahu wa tacdiimii iyaahu ilaahay waxaan ku sifaynaya o aan ku ammaanayaa sifaadka weynida iyo dhammaystirnaanta anigoo ilaahay subxaana wa tacaala jecel oo weyneynayana alxamdu macnayaasha noocaasa ayuu koobsanaya marka alxamdu mahad iyo ammaan dhammaystirani lilaahi ilaahay bay u sugnaatay walyaqul ha yidhaahdo lahu isaga akhuuhu walaalkii ha ku yidhaahdo yarxamuka allaahu ilaahay ha ku naxariisto oo macnaheedu uu yahay haya allahu laka maa tatlubu min masaalixika ilaahay ha kuu diyaariyo ha kuu fududeeyo waxyaabaha dantaada adduunya ama dantaada aakhira ah fa idaa qaala markuu yidhaahdo lahu isaga uu ku yidhaahdo ey wa akhuuhu walaalkii yarxamuka allah falyaqul ha yidhaahdo kii hindhisay ee loo duceeyey lahu walaalkii ha ku yidhaahdo yahdiikum ullah ilaahay ha ku hanuuniyo oo ilaahay waddada xaqa ha ku tuso maritaankeedana ha ku waafajiyo wa yuslixu baalakum ay umuurakum ilaahay subxaana wa tacaala arrimihiinana kuwa diineed iyo kuwa adduunyaba ha hagaajiyo ha dhammaystiro akhrajahu lbukhaari xadiidkani waxa uu tilmaamayaa hindhisadu qofka inay ka soo baxdaa inay tahay min nicmat illaahi subxaana wa tacaala ilaahay nicamkiisa inay ka mid tahay addoonka hindhisay ilaahay uu ugu nicmeeyey mar labaadka hindhisadu waxay daliil iyo calaamad u tahay cala annashaad firfircooni jidhka qofka bani aadamkaa gelaysa waxaa ka soo horjeeda tasaa'ubka waxa loo yaqaano ama hamaansiga oo calaamada culays jidhka saaran iyo caajisnimo saasi awgeed baa waxa uu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam alcutaasu min allah wاtahaa'ubu min ashayطaan hindhisadu xagga ilaahay bay ka ahaatay oo ay ka timi bimacnaa sababteedu oo ah firfircoonidaa jidhka qofka gashay hamaansiga waxaa la idhahdana waa min ashayطaan oo caajisnimada iyo culayska jidhka saaran ee hamaansigu uu ka dhashay xagga shaydaanka ayuu ka yimi maadaama hindhisadu ay tahay nicmo ilaahay wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala xaq u leeyahy nicmadaasi in looga mahadnaqo oo qofku uu yidhaahdo alxamdu lilah marka ilaahay subxaana wa tacaala uu mahadnaqo ee uu ammaano walaalkiisa walaaltinimadii islaamka iyo iimaanka ayaa looga jeedaaye walaalkiisa maqlayaana isaga waa inuu duceeyo oo ugu duceeyo biraxma ou yidhaahdo yarxamuka allahu waa jumla waxa weeyaan khabariya oo bimacna alaba oo macnuhu waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala ha ku naxariisto alraxmana waa xusuulu lmatluub qofka raxmada ilaahay hela macnaheedu waxa weeye wixii uu doonaya buu helay almakfirana waa annajaatu ama zawaalu lmakruuh waa qofku shayga uu dhiibsanayee xun inuu ka badbaado waa marka labadooda la wada sheego ee meel lagu wada sheego laakiin haddii alraxma gooni loo sheego ama almakfira gooni loo sheego taa gooni loo sheegay labadii macnoba waa koobsanaysaa oo yarxamuka allah halkan macnaheedu wuxuu noqonayaa yasara allahu laka xusuula matluubik wa zawaala makruuhik ilaahay ha kuu fududeeyo waxa wanaagsan ee aada jeceshahay inaad hesho waxa xun ee aada dhibsanaysaana inuu kaa suulo oo rabbi subxaana wa tacaala uu kaa kaxeeyo waxaa kaloo laga qaadanaya ihbaat sifati raxma lilaahi subxaana wa tacaala ilaahay in loo sugo sifada raxmadda oo yarxamuka allah waa sifa ficliya oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku sifoobo waxaa markaa alxamdu qofka lagu odhanaya yarxamuka allah markuu yidhaahdo alxamdu lilah haddaanu isagu alxamdu lilah odhan sida hore inoo soo martay loo ducayn maayo yarxamuka allah lagu odhan maayo oo idaa catasa axadukum waxamida allaha fashamituuh midkiin marka uu hindhisay alxamdu lilaahi uu yidhaahdo idinkuna u duceeya buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii aanu alxamdu lilah odhan markaa ducadan mutaysan maayo marka qofkii hindhisay ee ilaahay mahadiyey loo duceeyo waa inuu ka abaalgudo wanaaggaasi loo qabtay waayo qofka kuu duceeye kugu yihi yarxamuka allah sanaca ilayka macruufa wanaag buu kuu sameeyey wuxuu xaqu ugu leeyahy wanaaggaasi inaad uga abaalguddo abaalgudkuna wuxuu noqonayaa inaad ugu ducayso ducadu kuugu duceeyey mid ka wanaagsan oo yarxamuka allah markuu ku yidhi waa inaad tidhaahdo yahdiikum allah wa yuslixu baalakum oo ducada dambe ayaa ee jawaabta ah ayaa ka sii qiimo badan ducada hore oo laba arrimood baad ugu ducaysay markaad tidhi yahdiikum ullah waata koowaade inuu ilaahay hanuuniyo hidaayata tawfiiqin oo xaqa ilaahay uu waafajiyo midaanu ilaahay hanuunina hanuuni maayo faman yurid illaahu an yahdiyahu yajcal sadrahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaannamaa yasacadu fi اsamaa qofka ilaahay uu doono inuu hanuuniyo laabtiisa ayuu u ballaadhiyaa islaamka qofka aanu ilaahay hanuun la dooninna xaqa ayaan qalbigiisa galahayn oo qalbigiisaa laga dhigayaa mid cidhiidhiya hidaayadaana ilaahay ayuunbaa bixiya oo cid kaloo bixin kartaa ma jirto waata nebi maxamed ilaahay subxaana wa tacaala uu u sheegay inaanu bixin karin innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa qofkaad doonto xaqa ma waafajin kartid laakiin ilaahay baa ka uu doono xaqa waafajiya wahuwa aclamu bilmuhtadiin ilaahay baana uu cilmi badan ka hanuunka mutaysta ee ehel u ah wa qaala tacaala laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa adiga laguguma waajibin dadka xaqa inaad quluubta u geliso aada ku tosho laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala kuu doono hanuuninaya aayado badan buu ilaahay ku sheegay hanuunka macnihiisu yahay waafajinta iyo qofka xaqii qalbigiisa inuu galo inuu ilaahay un bixiyo oo cid kale aanay bixin karin walihaada bay munaasib noqotay in qofka loogu duceeyo oo la yidhaahdo yahdiikum ullah yahdiikum ullah marka la yidhi waxaa kaloo loogu ducaynayaa an yurshidahu allahu bilcilmi inuu ilaahay subxaana wa tacaala addoonka hanuuniyo oo uu baro ilaahay cilmigii uu ku kala garan lahaa waddada saxdaa iyo takhaladka ah waxaa xalaasha iyo waxaa xaaraanta ah waxaa xun iyo waxaa wanaagsan arrinta labaadaad ugu ducaynaysaa waa inaad tee wayuslixu baalakum ilaahay arrinkiina ha hagaajiyo albaalu huna bimacna asha'nu waalamru waa arrinka weeyi waxaana soo gelaya arrinka diineed iyo arrinka adduunyo macnaa diintaada iyo adduunyadaadaba ilaahay ha ku wanaajiyo ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu xifdiyo marka ducada dambe ayaa ka qiimo badan ducada hore xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa inay mashruuc tahay in alxamdu lilah la yidhaahdo marka la hindhiso ma waajib baa mise waa sunne culimada badankoodu waxay yidhaahdeen waa sunna ee waajib maaha waayo kii rasuulka agtiisa ka hindhisay ee aan alxamdu lilaahi odhan rasuulku wuxuu ka haystay un ducadu u ducayn lah ee odhan laa yarxamuka allah laakiin muu amrin inuu yidhaahdo alxamdu lilah manuu ku odhan waajib ayaa dayacday uu iskaga aamusay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofkii hindhisay alxamdu lilaahi yidhi in loo duceeyo ducadana waxa uu ku mutaystay cibaadadaasi uu la yimi oo ah cibaada lisaaniya inuu carabka ilaahay ka caabuday oo alxamdu lilaahi uu yidhi ka loo ducaynayaana waa ka muslimka ah ee yarxamuka allah lagu odhanaya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi walyaqul lahu akhuuhu yarxamuka allah ukhuwada halkan lagu sheegaya ama walaaltinimaduna waa walaaltinimadii iimaanka ka dhalatay ee ilaahay uu yihi inama almu'minuuna ikhwa laakiin mid yuhuudiya ama kiristaana ama gaal kala ah haddii uu hindhiso uu yidhaahdo alxamdu lilah yarxamuka allah isaga lagu odhan maayo yuhuuddu waxay ahaayeen sida abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan kuwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta ay u yimaadaan agtiisa ay yimaadaan iska hindhisiya oo alxamdu lilaahi yidhaahda si rasuulku calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyo oo u yidhaahdo yarxamukum ullah waayo waxay garanayeen inuu yahay rasuul xaqa oo ducadiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu aqbalayo laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam umuu ducayn jirin waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa mukaafa'atu man sanaca ilayka macruufan inaad u abaal guddo qofka wanaag kuu sameeya ama wanaaggaasi ha noqdo mid diineed ama ha noqdo mid adduunyo rasuulku waa ka yidhi man sanaca ilayku macruufan fakaafi'uu ka wanaag idiin sameeya u abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu bihi fadcuu lahu xataa tarawna annakum qad kaafa'tumuuh haddaydaan haynin waxaad ugu abaalguddaan oo aada siisaan u duceeya buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa ducada aada gaadhsiinaysaan heer aada istidhaahdaan allay leehay malaa duca ayaad ugu abaalguddeen xadiidka labaad ee darsigeenna waxa uu ku saabsan yahay fii aadaabi shurb wa xukmu shurbi qaa'iman aadaabta cabbitaanka marka wax la cabbayo aadaabta qofka looga baahanyo wax ka mid a iyo xukumka qofku inuu wax cabbo isaga oo taagan wa canhu radia allahu canhu ay can abi hurayra qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama rasuulki ilaahay wuxuu yidhi laa yashrabanna yaanu cabin axadukum midkiin ay sharaabahu waxa uu cabbayo qaa'iman isagoo taagan akhrajahu muslim xadiidkani waxa uu tilmaamayaa aadaab ka mid a aadaabta cabitaanka aadaabtaasi waxay tahay an yashraba qaacida qofku isagoo fadhiya ama muddajican dhinaca u jiifa wixii uu cabbaye inuu cabbo oo aanuu waxba cabbin isaga oo taagan oo taagnida in wax lagu cabbo ayuu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin nahyigan iyo diidmadani ma faa'iideynayo taxriim in taagnida wax lagu cabbaa inay xaaraam tahay oo sarajo qofku inuu wax ku cabbaa waa arrin makruuha oo aan xaaraan ahayn inaanay xaaraan ahaynna waxaa tusinaya ficilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas wuxuu yihi sida bukhaari iyo muslimba ay wariyeen shariba الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam min maaءi zamzama qaa'ima aw saqaytu الnabiya calayhi الsalaatu wasalaam min maaءi zamzama qaa'ima waxaa rasuulka ka waraabiyey biyaha zamzamka waxaanu biyahaasi cabbay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam isaga oo taagan anas ibnu malikna wuxuu sheegay sida muslim saxiixiisa ku wariyey ana nabiya calayhi salaatu wasalaam shariba min shannin mucallaqin wa huwa qaa'im qarbad meel laga soo laalaadiyey in rasuulku calayhi salaatu wasalaam wixii sharaabkii ama biyihii ku jiray uu ka cabbay isaga oo taagan cali bin abi aalibna radia allahu canhu kaana yashrabu qaa'ima isagoo taagan ayuu cabbi jiray si uu dadka ugu muujiyey arrintaasi inaanay xaaraan ahayn waxaanu odhan jiray ra'aytu nabiya calayhi salaatu wasalaam sanaca kamaa sanactu waxaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo sidaa aan sameeyey sameeyey laakiin sida afdalka ahi waa inuu qofku fadhiga uu ku cabbo oo taagnidu ugu yaraan waa shay makruuha oo laga wanaagsan yahay oo in laga tagoo la yska daayaa ay ka fadli badan tahay in la sameeyo waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanayn haddii xaaja ay keento ama baahi oo qofku aanu fadhiisan karin ama biyuhu meel ka sarraysa ay ku jiraan oo taagnimooya fadhi aanu kaga cabbi karin xaaladdaasi in taagnin lagu cabbaa makruuh noqon mayso ee waxay noqonaysaa mid mubaaxa waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa ana shariicata alislaamiya laysat muqtasirata cala alcibaadaat kamaa yazcumu bidalika alcalmaaniyuun shareicada islaamku ma aha mid ku kooban cibaadaadkoo qura iyo cilaaqada ka dhaxaysa addoonka iyo rabbigii subxaanahu wa tacaala bal ishariicatu alislaamiya tunadimu asilata bayna allahi waalcabd waxay nidaaminaysaa xidhiirhka ka dhaxeeya addoonkii iyo rabbigii waasilata bayna alcabdi wa bayna gayrih min cibaadi illaahi wa khalqih iyo xidhiirhka ka dhaxeeya addoonka iyo addoomaha iyo khalqiga kale wa kadalika tunadimu xaala alinsaan fii shu'uunihi kulli waxay nidaaminaysaa ashariica alislaamiya xaalka insaanka laftiisa arrimihiisa oo dhan haddii ay tahay guur iyo hadday tahay ganacsi iyo baayac mushtar iyo haddii ay tahay mucaamalaadka heshiisyada iyo cuquudda dhex maraysa isaga iyo dadka kale noocyadeeda faraha badan waayo ashariica alislaamiya waa shariica shaamila jaa-at litasxiixi masiiri اlxayaat wa hidaayati اnnaasi ilaa maa fiihi salaaxuhum fi اdunya wاlaakhira waa shareeco dhammaystiran oo waxba aan ka tegin oo u timi inay saxdo habsocodka iyo habdhaqanka nololeed ee bani aadamkan oo ay ka dhigto noloshooda mid ay ku jirto maslaxadoodu iyo dantoodu adduun iyo aakhiraba qaala tacaala wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay ilaahay wuxuu ihi isagoo la hadlaaya nebi maxamed kitaabka qur-aankaa baanu kugu soo dejinnay isagoo caddayn u ah shay walba waxaana arrintaasi ka markhaati kacay alacdaa'u kuwa cadowga ah alkufaaru shahiduu bidalik salmaan alfarisi radia allahu canhu saxaabigii la odhan jiray sida uu muslim warinayo waxa u yimi nin kaafira oo yuhuudi ah wuxuu ku uhi laqad callamakum nabiyukum kula shay xataa alkhara rasuulkiinu shay walba wuu idin baray buu yidhi bal hadda u fiirso wuxuu yidhi salmaan alfarisi ajal haa wax walba waana baray ilaa uu noo sheegay kayfa naqdii xaajatana saa musqusha aan u gelayno ee aan u xaajo guda gudanayno waa diin aan waxba ka tegin oo bani aadamka tustay waddo kasta oo saxa oo noloshoodu intay adduunyada joogaan iyo markay ilaahay hortagaanba ay ku hagaagayso qaala tacaala ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam qur'aankani dadka wuxuu ku hanuuninayaa waddada u toosnaanta badan ee maslaxadooda iyo wanaaggoodu uu ku jira mar walba waa diintaa ka warrantay qofka bani aadamkaahi sida uu shar siduu wuxu cabbaayo ma aha masaladan oo qura ee masaa'il fara badan oo ku saabsan cabbitaanka ayaa axaadiida rasuulka lagu xusay sida inaanu sharaabkii qofku ku dhex neefsan iyo in uu marka uu sharaabka diyaarsado haddii uu ku dhaco duksi ama cayayaanka kale ee daahirka ahi inaanu iska khasaarin ee duksigu hadduu ku dhaco uu quusiyo oo uu iska tuuro kadibna sharaabkiisa uu iska cabo ma diintaasaa la odhan karaa waxay ku kooban tahay cibaadaadkao qura oo masaajidda ha lagu koobo oo xidhiidh yaanay la yeelanin nolosha bani aadamka waxay u timi diintani inay hagaajiso nolosha bani aadamka dhinac kaste oo laga eegaba kuwa leh diintu ha ku koobnaato masaajidda iyo cibaadaadka waxay muslimiinta la doonayaan inay diintooda ka noqdaan siday nasaara diintooda ka noqdeen waxaa diintoodii ay ka dhigeen ilaahay uu u soo dejiyey ee ay sheeganayaan inay rumaysan yihiin oo ay raacsan yihiin kuwa kaga gaabsaday maalinta axadda inay tagaan kiniisad oo halkaa waxoogay muusiga laga garaaco ishaaraad iyo tilmaamana la sameeyo laakiin noloshooda aanay diintoodu shaqo ku lahayn oo aanay waxba u xalaalayn waxna ka xaaraantimayn waxay fartay iyo waxay u diiday toona aanay jirin oo xidhahooda aanay ahayn sidaasoo kale ayay la doonayaan muslimiinta inay diintooda ka qaawiyaan oo noloshoodu ay kharibanto oo xayaatadooda iyo noloshoodu ay noqoto nolosha xayawaanaadka oo kale sida nolosha kiristaanku maanta ay tahay markii ay noqotay nolol ka madhan diin oo lagu baaqay mabda'a la yidhaahdo alcalmaaniya oo macnihiisu uu yahay faslu اlxayaati faslu اlxayaati can اddiin aw faslu اddiini can اlxayaa in diinta iyo nolosha la kala saaro oo diinta laga dhigo mid ku kooban cibaadaadkaasi kooban ee addoonku uu samaynayo noloshana laga dhigo nolosha bani aadamka wuxuu ku hadlayo wuxuu cunayo wuxuu cabbayo wuxuu gashanayo siduu u gashanayo cidduu guursanayo siduu u guursanayo iyo waxyaabaha la midka ah kuwa ka madax bannaan diinta oo diintu aanay qorshaynahayn mabda'a noocaasa dad islaamka ku abtirsada ayaa muslimiinta dhexooda maanta kaga baaqa oo xataa hargeysa oo aynu joogno ayaa jaraa-idka ka soo baxa dadka qaarkood si cad ay ugu qoreen in aanay diintu nolosha shaqo ku yeelan ee ay noqoto mid ku kooban masaajidda inaan dumarka la odhan xijaab xidha oo xorriyaddooda loo daayo waxay doonayaan ha xidhaane inaan la odhan diin ha la ysku xukumo oo qof waliba wixii la fiican uu isku xukumo mabda'a noocaasi waa mabda' kufriya qofka aamine ictiqaada inaanu ilaahay xaq u lahayn inuu xukumo nolosha bani aadamka kitaabkiisa in lagu xukumaana inaanay wanaagsanayn faqad irtadda can alislaami in kaana qabla dalika muslima waa qof diintii ka baxay haddii markii hore uu muslim ahaa wuxuu beeniyey qowlka ilaahay uu yidhi in ilxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah xukunka ilaahay baa iska leh arrin kasta oo laga hadlaayo naftaaduna ma laha dadka dhinacay u bataana xukumka ma laha in ilxukmu ila lilah wuxuu beeniyey aayaadka qur-aankee ka hadlaaya in nolosha lagu saleeyo waxyiga oo wax allaale wixii dadkan dhex yimaada ay u celiyaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka wama اkhtalaftum min shay faxukmuhu ilى اllah fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlaakhir wuxuu beeniyey aayaadka qur-aanka ka hadlaaya xukumka ilaahay mid ka wanaagsan inaanu jirin waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala uu yidhi waman axsanu min allahi xukma liqowmi yuuqinuun cid ilaahay ka xukum wanaagsani ma jirto laakiin arrinta noocaasa waxaa garanaya dadka yaqiinta iyo iimaanka leh dadka mabaadida kufriga sida calmaaniyada iyo shuyuuciyada iyo waxyaabaha la midkii qalbiga ay ka galeen dareemi maayaan wanaagga xukumka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waxaad raalli ku noqotaa haddaad ilaahay rabbinimo raalli ugu tahay waxaad raalli ku noqotaa in rabbi subxaanahu wa tacaala noloshaada u xukumo waxaanaad ku bushaaraysataa xukumkaa ilaahay mid ka wanaagsan noloshaada inaanad u helahayn xadiidka saddexaad ee darsigeenna wuxuu ka hadlayaa kayfiyatu linticaal qaabka kabaha loo xidhanayo iyo waistixbaabu tayaamuni fi tanacul iyo kabaha marka la xidhanayo inay sunno tahay in la horaysiiyo lugta midig wa canhu radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra weeyaane qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi ida ntacala idaa araada markuu doono an yantacila inuu kaba xidha axadukum midkiin falyabda ha ku bilaabo bilyamiini lugta midig wa idaa nasaca markuu doono inuu bixiyana falyabda ha ku bilaabo bishimaali ta bidix waltakun ha noqoto alyumnaa ta midig awaluhumaa labadooda ta u horraysee tuncalu ee kabaha loo xidhayo wa aakhirahumaa iyo tooda u dambaysa labada lugood ee tunsacu kabta laga siibaayo akhrajahu muslim ilaa qowlihi bishimaal wa akhraja baaqiihi inta kaloo awaltakun ilyumna laga bilaabo waxaa soo saaray maalikun waatirmidiyu wa abu daawuud xadiidkani sida xadiidkii hore wuxuu faa'iideynayaa shumuuliyata ashariica alislaamiya shariica alislaamiya inay tahay diin wax kasta oo dantu ay ku jirto ka hadasha waxba aan ka tegin waa qaabkii qofku labadiisa kabood u xidhan lahaa iyo marka uu bixinayo sidii u bixin lahaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ina baraya waa sidaa uu yidhi salmaan alfarisi markuu ku yidhi ninkaa yuhuudigii callamakum nabiyukum xata alkharaa'a qaala ajal laqad nahaana an nastaqbila alqiblata bikaa'itin aw bowlin wa an nastanjiya biاlyamiin wa an laa nastanjiya wa nahaana an nastanjiya biaqala min halaaثati axjaar wa an nastanjiya birajiicin aw cadmin wax walba waana baray buuri rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna baray markaanu xaajo gudanayno inaanaan qiblada u jeesan oo aanaan kaadi ama saxaro ula jeesan waxaa kaloo una baray inaanaan ku istinjoon gacanta midig waxaa kaloo una baray inaanaan ku istinjoon haddaanu dhagax iyo wax la mida isticmaalayno saddex wax ka yar waxaa kaloo una baray inaanaan ku istinjoon saalada xoolaha ama lafaha waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya takriimu lyamiin in midigta la karaameeyey oo la sharfay oo lagu sharfay in midigta lagu qabto ama lagu horraysiiyo waxyaabaha wanaagsan oo dhan oo qofku inuu kaba xidhaa waa arrin wanaagsan oo qofka kabaha xidhan wuxuu haystaa nicmo dheeraadkaa ka aan kabaha xidhnayn nicmada ilaahay uu siiyey waxaa markaa midigta lagu horraysiinaya waxyaabaha wanaagsan oo dhan bidixdana waxyaabaha liita waxaa lagu istinjoonayaa gacanta bidix waxaa kabaha marka la gashanaya la dambaysiinayaa lugta bidix masaajidka marka la gelayo midigtaa lagu gelaya marka laga baxayana bidixaa lagaga baxaya kabaha marka la bixinayana ta bidixbaa ayaa la horraysiinayaa oo la horbixinayaa ta midig la horbixin maayo caaisha waxay tidhi radia allahu canha kaana nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam yucjibuhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa طuhuurih wa fii sha'nihi kulih rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid uu cajab geliyo jecel horraysiinta midigta yacni arrimaha wanaagsan oo dhan midigtu ku horraysiin jiray markuu kabaa xidhanayo ta midig buu hor xidhan jiray marka uu feedhanayana madaxa dhinaca midig buu garhfeedha ku horraysiin jiray sidaasoo kale marka uu xiiranayo marka uu tahaaro qaadanayana midigtuu ku bilaabi jiray ama weyse ha noqoto ama maydhashada ha noqotee waxaa xadiidka laga faa'iidaysanayaa jawaasu tarki atanacul idaa lam yakun fii dalika dararun inuu qofku kaba la-aan iskaga socon karo haddii arrinta noocaasa wax dhibaatiya aanay ka soo gaadhahayn oo rasuulku wuxuu yihi ida ntacala axadukum midkiin hadduu kaba xidhanayo waxaana weliba masaladaasi ka tusin og xadiidkan xadiidka inoo soo socda oo rasuulku uhi walyuncilhumaa jamiican aw liyakhlachuma jamiica labada kabood qofku ama ha wada xidho ama ha wada bixiyo laakiin mid qura yaanu ku soconayn markaa mar hadduu rasuulku yihi ha wada bixiyo ama ha wada xidho waxaa laga qaadanaya in kaba la xidho iyo in kabaha la yska bixiyo oo cagaagnin lagu socdo haddii aanay qofka dhibaata ka soo gaadhahayn inay labaduba bannaan yihiin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam kaana yantacilu axyaanan wa yaxtafi axyaana mararka qaarkoodna kabuu xidhan jiray mararka qaarkoodna cagaagni buu iskaga socon jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiidka laga qaadanaya oo ku cad in lugta midig la kabta la horgelinayo oo ta bidixna la dambaysiinayo jumlada waltakun ilyumna awalahumaa tuncalu wa aakhirahumaa tunsac jumlada ka horaysa un taakiidu ma aha ee iyaduna xukum cusub bay faa'iideynaysaa xukumkaasi wuxuu noqonayaa in aan lugta bidix kabta laba taabsiin oon la gelinba ilaa ta midig si fiican loogu kab xidhayo oo dadka qaarkood baa marka lugta midiga ay saaraan iyagoo weli si fiican aan kabti u wada gelin haddii ay xadhig u baahan tahayna iyagoo aan xidhin weli ayaata bidixna ay geliyaan taas ayaa xadiidku uu diidaya horta waxaad dhammaystirtaa kabta midig xidhashadeeda oo haddii suun dambe ay leedahay horta suunka dambe usoo xidh haddii ay tahay ka buudho u baahan xadhig ku taxan in lagu xidho xadhiggaasi ku xidh intaana ta bidix u wareegin marka taa midig aad dhammayso si dhammaystiran aad ugu kab xidho ta bidix bilow oo jumladana waltakun alyumna awalahumaa tuncalu wa aakhirahumaa tunzacu macnaha noocaasa ayay faa'iideynaysaa xadiidkan ku-xigaa isna wuxuu ku saabsan yahay aadaabta kaba xidhashada waa annahyu can ilmashyi fii naclin waaxidin wuxuu diidayaa qofku kab qura inuu ku socdo wa canhu radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi laa yamshi yaanu ku socon axadukum midkiin fii naclin kabkabtaasi oo waaxidatin mid qura ah waliyuncilhumaa jamiican labada kaboodba ha xidho aw liyakhlachumaa ama ha bixiyo jamiican labadoodaba iyagoo ah muttafaqun calayh xadiidkani isna wuxuu ka warramayaa aadaabta kaba xidhashada inuu kab qurho qofku uu xidho uu ku socdo ayuu xadiidku diidayaa waa haddii aanay jirin daruuro haddii qofku luqurho uu leeyahay markaa kab qurho waa ku socon karaa waxaa la mid ah haddii labada lugood mid uu ka jaban yahay oo kabniin uu ku xidhan yahay tabad qabta kab waa ku xidhan karaa ama labada lugood mid uu nabar ku yaallo oo aanu kabtii gelin karin tabad qabta waa u kab xidhi karaa laakiin iyadoo labadiisii lugoodba ay u caafimaad qabaan inuu kab qurho xidho oo uu ku socdo ayuu xadiidku diidayaa waxaa la isweydiin karaa sababta loo diiday waa maxay islaamku waa diin qofka xataa hay-adiisa iyo shakligiisa iyo qaabkiisa inuu qurux badnaado ka shaqaysa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi ina allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilaahay waa qurux badan yahay waxaa quruxda badanna ilaahay waa jecel yahay jamaalka iyo quruxda ilaahay waa jecel yahay marka haddii qofku kab qura uu ku socdo waxaa fool xumaanaysa hay-adiisa iyo qaabkiisa oo qof dhitinaya oo kale ayuu u muuqanaya oo aan isu dheeli tirnayn marka uu soconayo waxaanay tahay sabab u noqonaysaa an yasdariyahu nnaas inay dadku markaa quurhsadaan oo qof markaa hooseeyo oo liita ay u arkaan waxaa kaloo qofka ka lumaya tawaasunki isu dheelitirnaantii xagga jidhkiisa qof liicliicaya oo socodkiisu aanu toosnayn buu noqonaya waxaanuu noqonayaa qof sameeyey cadaalad darro qofku xubnihiisa waa inuu cadaalad falo haddii labadiisii lugood midna uu kabu xidho midna cagaagni uu ku wado dee labadiisii lugood umuu cadaalad samayn oo qofku waa inuu u cadaalad sameeyo xubnihiisa xataa maryaha marka laga hadlayo oo shaarhkii ama koorhkii labada gacmood ama waa inuu wada geliyo ama waa inuu ka wada saaro oo gacanna inuu geliyo midna uu ka saaraa sax ma aha waxaa la mida dumarka laftooda xuluyiga waxyaabahan dumarku ay xidhaan ay isku qurxiyaan sida dahabka iyo marka ay xidhanayaan gacmahooda waa inuu cadaalad sameeyaan oo labada gacmoodba ay ku xidhaan dumarka badankooda waxaa laga yaabaa in gacanun ay ka buuxiyaan ta kalena ay maran tahay labadeedii gacmood midna way qurxisay midna qurux la-aan bay kaga tagtay umay cadaalad samayn u qaybi laba fargal haddaad haysta midba gacan geli miduun ha isugu geyne haddaad laba shuuli haysto midba gacan geli miduun ha isugu geyne qur-aankuna macnaha noocaasa ayuu ishaaray oo walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukfiina min ziinatihinna dumarku lugaha ayay xataa ku xidhan jireen waxyaabo ay isku qurxiyaan markaasay lugaha dhulka ku garaaci jireen si uu shaygaas sanqadh u sameeyo taasi ayaa aayaddu dumarka ay u diiday aayaddu waxay leedahay lugahooda yaanay dhulka ku dhufanin iyadoo ujeeddada ay ugu dhufanayaan ay tahay in la ogaado yacnaa dahabkiiyo waxa la midkaa ee quruxda ay xidhan yihiin waa nooc tabarujka ka mid a arrinta noocaas waxaa la mid ah haddii gabadhu ay gacmaha ku xidhan tahay waxyaabahaasi dumarku ay isku qurxiyaan inay ogaan uga sanqadhiso si loo ogaado raggu ay u ogaadaan inay dahab xidhan tahay mid bannaan maaha waayo waa nooc muujin oo quruxdii ay muujinayso quruxda ilaahay uu dhaliyey iyo ta ay kasbatay midnaba ma muujin karta gabadhu oo ilaahay baa yidhi walaa yubdiina ziinatahunna ka sanqadhinta waxaa ka sii daran in ay gurigeeda ka baxdo iyadoo faraheedoo qaawan fargallo dahaba ku xidhan ama iyadoo gacmaha ku xidhan shuuliyo muuqda waa quruxdii oo ay muujisay almuhim aayaddu waxay tilmaamaysaa yacnaa caadada dumarku inay ahayd fii cahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam in labada lugoodba wixii ay lugahooda ku qurxinayaan inay ku xidhaan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanayaa sida horeba aynu u tilmaanay inay mashruuc tahay in kaba la xidho iyo in mararka qaarkood kaba la-aan lagu socdoba oo kaba la-aan iyo cagaag qofku inuu ku socdaa inaanay xaaraan ahayn oo ay bannaan tahay haddii wax dhibaatiya arrintaasi aanay ka soo gaadhahayn wallahu aclam wa sala allahu calaa nabiyina maxamed waayo su-aashan haddii aan aniga oo sooman aan daawo marsado soomkii muxuu noqonayaa alfitru mima dakala walaysa mima kharaj qofku waxaa jirhkiisa dusha uu ka mariyo ama ka soo baxa soomkiisu waxba ku noqon maayo oo jirhku ha lahaado daloolo yaryar oo wixii qofku uu marsadaa uu ka geli karo laakiin taasi soomka waxba yeeli mayso waxaa soomka waxba yeelayaa waa maa dakala min manfadin maftuux waa waxaa qofka jawfkiisa gala ee ka gala marin furan laakiin daldaloolada yare jidhka bani aadamku uu leeyahay wixii ka galaa waxba yeeli maayaan ama dawo ha noqoto ama wax kale ha noqdaan waxaana taa u daliila ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana yaktasilu wahuwa saa'im isagoo sooman buu rasuulku maydhan jiray waxaanu shaki ku jirin qofku haddii uu maydho in biyahaasi daloolada yare jidhka ay gelayaan haddii markaa taasi ay soomka wax yeelayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu sooman yahay ma maydheene maydhashada waa joojin lahaa su-aasha labaad kollay ruux dumara soo qortay waxaa jira wiil yar oo aan dhalay haddii nin aan guursaday aan ku idhaahdo waa aabbaha diintu maxay ka qabtaa waa khalad inaad ku tidhaahdo waa aabbaha mar haddii uu yar yahay waxaa dhacaysa inuu aabbihii moodo oo uu ku abtirsado waxaanay ka mid tahay dembiyada waaweyn qofku inuu ku abtirsado qof aan dhalin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam kufri buu ku tilmaamay ayumaa rajulin intasaba ilaa gayri abihi faqad kafar rawahu muslim wagayru nin kasta oo ku abtirsada aabbihii midaan ahayni kufri buu ku dhacay bimacnaa wuxuu yeeshay dhaqankii gaalada oo gaaladaa markaa lagu yaqaana cid aanay dhalin inay isugu abtiriyaan oo ciddaasi ay ku abtirsato markaa dhaqan islaam ma aha ilaahayna wuxuu ihi udcuuhum liaabaa'ihim dadka aabbayaashood ugu abtiriyo aabbayaashood ugu yeedha oo bimacnaa mid aan dhalin ha ugu abtirinina oo ina hebelow ha ku odhanina ama ina hebel baa tahay ha ku odhanina marka arrinta noocaasi waa khalad laakiin qofka weyn iyadoo la ixtiraamaya aabba in lagu yidhaahdaa min baabi alixtiraami laa min baabi alintisaab iyadu dhibaato ma leh iyadoo ixtiraam iyo qadarin looga jeedo oo aan looga jeedin abtirsasho sodoga oo kale aabba waad odhan kartaa adigoon abtirsasho uga jeedin laakiin uga jeeda inaad ixtiraam iyo qadarin aada u muujiso su-aasha wuxuu leeyahy cibaadada waxaan maqlay lama nusqaamin karo waxna laguma dari karo lama nusqaamin karo waxna laguma dari karo marka fidyadu miyaanay cibaado ahayn lix boqol oo garaam sidee baa looga siyaadinaya mud ayaa kusoo ayaa ay culimadu sheegeen iyagoo markaa uga qiyaas qaatay fidyooyinka kale ee kusoo arooray shareecada kuwa ka mid a oo sideedaba fidyada soomka raashinka la bixinaya qadarkiisa daliil kuma soo aroorin culimadu markay yidhahdeen waa mud waa min baabi alilxaaq bigayrihaa waa haleeshinaya haleeshiya inay uga qiyaas qaateen fidyooyinka kale ee markaa mudka ah ee ku soo arooray yacnaa nusuusta ama adilada qaarkeed lix boqol oo garaa marka la leeyahayna waa min baabi taqdiir waayo mudku waa labadaas sacab oo laysu geeyey muggood waxaanaynu ogsoonnahay raashinku inuu kala culus yahay oo bariiska laftiisa ayaa kala culus waxaa dhici karta bariiska noocyadiisa qaar ka mid ah labadaas sacab muggood inay kiilo noqdaan qaarkiina inay nuskiilo noqdaan qaarkiina inay udhaxeeyaan waayo sida uu u kala dhuux adag yahay ayuu u kala culus yahay marka lixda boqol ee garaa marka lagu qadaray iyaduna waa taqdiir iyo qiyaasitaan ahlucilmigu ay sameeyeen marka mud ayuunbaa qofka ku waajibay oo mudka ayuunbuu u niyoonayaa fidyadii wixii dheeraad markaa ka raacana sadaqo kale un waa inuu u niyoodo waxay arrintani bidco noqonaysaa hadduu ictiqaado in laga badiyo inta adiladu ay sheegtay inay sunno tahay ama diinta ay ka mid tahay ama ilaa laga badiyo inaan la aqbalahayn laakiin isagoon sidaa ictiqaadsanayn hadduu dheeraad ku daro sadaqaduunu u niyooday zakaatulfitridii ama fidyooyinkii taasi wax dhibaataa ma leh su-aashan wuxuu leeyahay sida aayadda qur-aankaa ku cad naftu waxay qofka fartaa xumaanta markaa qofku markuu khayrka qabanayo ama ku fikirayo yaa fara miyay naf miyaanay naftu farin naftu waxay leedahay sifaad badan oo qof qura naftiisa ayaa laga yaabaa mar inay noqoto amaara bisuu xaalad uu ku jira marka la eego ayaa naftiisu waxay noqonaysaa mid xumaanta fari og mar kalena nafta lafteediibaa sifadeedu ay isbedelaysaa waxay noqon kartaa lawaama naf canaan badan canaanteeduna lababa u dhici kartaa inay qofka ku canaanayso khayr uu sameeyey ama shar uu ka tegey oo taasi waa amaara bisuudi un waa tii xumaanta faraysay un waxaa kale u dhici kartaa inay ku canaanayso khayr uu ka gaabiyey ama xumaan xumaan uu sameeyey markaa naftaasi waa naf wanaagsan oo qofkii wanaagga faraysa xumaantana ka reebaysa waxaa kaloo sifaadka nafta ka mid oo qur-aanka lagu sheegay mutma'ina naf xasiloon wanaagga ayay ku xasiloon tahay oo ku faraxdaa oo ay jeceshahay markaa sifaadka naftu ay leedahay maaha sifadaasi amaara bisuu oo qura sifaadkaa kalena waa leedahay oo qur-aanka ayaa lagu xusay waaye su-aashan qofka soo qoray inkastoo farteedu aaday u adag tahay oo akhrinteedu igu cuslaatay wuxuu leeyahy aniga oo yar ayay hooyada iga tagtay iminka waxaan ahay shan iyo toban jir hooyadiina waxaa lagu sheegay etoobiya aabbahayna wuu ii diidayaa inaan hooyaday u tago marka intaasi inay su-aal-aan tahay baan u malaynaya yacni aabbahay arrintaa ma ku addeecaya mise kuma addeecaya hooyadaa xaq weyn bay kugu leedahay haddii xataa iyadu ay ku dayacday markii aada yarayd oo sida la yidhaahdo ay ku tuurtayba xaqeedii arrintaasi lumin mayso oo mar walba xaqa ay kugu leedahayba ayaa arrinkaasi ka weyn waayo dhib fara badan bay kula soo martay intii aanad dhalanba markaad dhalatayna waxaa laga yaabaa in dhibaatadaada wax ka midii ay soo gaadheen oo markiiba aanay kaa tegin rasuulka markii la weydiiyey yaa rasuula allahi man abaru si abu daawuud uu wariye rasuulka ilaahay oo yaan u samafalaa qaala calayhi الsalaatu wasalaam ummaka hooyada mar labaadkii baa la weydiiye wuxuu yihi hooyada mar saddexaadkii baa la weydiiye o wuxuu yidhi hooyada mar afraadkii baa la weydiiye o wuxuu yidhi abaaka aabbaha uma alaqraba falaqrab kadibna dadku siay kugu soo kala dhow yihiin darajada afraad buu aabba soo fadhiistay saddex xaq bay kugu leedahay hooyo aabbana hal xaq buu kugu leeyahay marka saddexdeeda la garab dhiga wey mana xaqu nnaasi bixusni suxbatii waa su-aal kaloo rasuulka la weydiiyey yaa u mudan inaan si fiican ula dhaqmo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ummuka hooyada saddex jeer mar afraadka ayuu yidhi aabbaha marka hooyada haddii aada meel ku garanayso waxaa waajib kugu ah an tasilahaa inaad xidhiidhiso hooyada xidhiidhintiina waxaa ka mid a inaad xidhiidh la samayso aad aada u tegtid haddaad u tegi karaysid haddii aabbahaa uu kuu diidana wuxuu kaa celinayaa xaq lagugu leeyahay fulintiisa wuxuu kaa celinayaa silata ummika xidhiidhinta hooyada waxa uu ku farayaa waa macsiyo oo inaad hooyadaa goyso macsiyadaana ku addeeci maysa laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam makhluuq lagu addeeci maayo wax lagu caasiyayo allaha khaaliqa ah wuxuu xagga dambe su-aasha ka raaciyey faatixada halay maro naqifu cinda hada waa khalad dad fara badani ay galaan inay yidhaahdaan faatixada halay maro qofku inuu yidhaha qof muslima ii ducee hadduu khayr gaar ahaan ku tuhmaayo waa masalo furanoo way dhici jirtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama saxaabadii khayrka lagu tuhmaayey ama taabiciintiiba in dadka qaarkood ay u yimaadaan oo ay yidhaahdaan noo ducee iyadoo ay ka sii fiican tahay qofka dhibaataysani inuu isagu ilaahay baryo waayo isaga ayaa ku jira fii xaalati ijaaba xaalad ducadiisa la aqbalayo mar hadduu dhibaataysan yihi waa ka ilaahay subxaana wa tacaala yidhi aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaء alard yacnaa ka dhibaataysan ilaahay baa subxaana wa tacaala ajiiba waa min asbaabi ijaabati ducaa dhibka ku haysta waa asbaabta ducada in lagaa aqbalo keenaya weliba dhibkaaga markaad ilaahay u sheegato oo atawasulu bilxaal waxa la idhaha aada samayso xaalkaagan inaad ilaahay ugu tawasusho sidii uu sameeyey nabiy llaahi muusa rabbi lima anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbi o wixii wanaag aada ii keento aada baan ugu baahanay baahidiisu ilaahay subxana wa tacala u sheegay marka markaad dhibaataysan tahay had iyo jeer hale adiga ayaa qalbigaagu uu diyaar u yahay su-aasha oo yahay qalbi munkasir oo ilaahay isu dhuldhigaya o isu baahinaya adiga ayuu ilaahay kuu ballan qaaday ducada inuu kaa aqbalayo marka adigu ilaahay subxaana wa tacaala bari waxa aad doonayso ee kaa maqan weydiiso dhibka aad dareemaysana ilaahay weydiisa inuu kaa dulqaado ka aad ka baqaysa inuu kugu soo socdana ilaahay subxaana wa tacaala ka magan gal ma dhici jirin in rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo yimaado oo la yidhaahdo jamaca duca noo weydii inay noo duceeyaan maanta waxaa halkan ama masaajidada laga soo buxiya waa caado cusub oo bilaabantay waraaqo imaamka loo soo qorayo la leeyahay jamaca waxaad ii weydiisaa inay arrinkaa ay igu duceeyaan hada lam yakun min ficli nabiyi calayhi isalaatu wasalaam ma dhici jirin rasuulka in loo yimaado iyadoo saxaabadii khayrka badnaa ay joogaan ama in loo yimi abubakar bacda nabiyi calayhi salaatu wasalaam rasuulka dabadi ama cumar oo lagu yihi jamaca waxaad ii weydiisaa inay ii duceeyaan may dhici jirin arrintaas arrintaa dadku ha iska daayaan fariin ahaana aimada yaan loogu soo dirin waraaq ahaana yaan loogu soo dirin jumco kasta waxaad ugu imanaysaa mixraabka waraaqa arrinta noocaasi ay ku qoran tahay dadkii inay iyagu ilaahay baryaanba waxaad moodaa in badanoo ka mid inay ilaabeen oo cid kalown inay ilaahay u barido waxay u weydiiso waxa weeyaan ay doonayaan mana dhici jirin in la idhaha faatixada imara oo hadduu qofku iminka faatixa akriyo muxuu kuu taray adiga faatixada macnaheeda qof aan garanahayn baa odhanaya faatixa imar faatixadu maxay ka kooban tahay qeybta hore waa ammaan ilaahay qofkan akrinaya ilaahay uu ammaanayo iyo qeybta labaad oo ah in yar aan dhameeyo su-aasha aan dhameeyo iyo qeybta labaad oo ah in yar iga raalawaad iyo qeybta labaad oo ah baryo isagu ilaahay uu baryayo ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala addaaliin adiga kumuu ducayna sooma arkaysa haddii hooyadaa kaa maqanta miyuu hi ilaah hooyadiiyo isaga kulmi hadduu faatixa ku akriyo hadduu aabbahaa ku dhibaatayna miyuu hi ilaahay aabbihii u sakir oo waxaad ka dhigtaa mid si fiican ula dhaqmoo dhibka ka daaya waa maya markaa faatixada imar ha odhan waxaad tidhaahdaa ugu yaraan ii duceeya oo ma jirin in rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof dhib sheeganaya faatixada uu akriyo haddaad xanuunsanaysa faatixada igu tufadhe rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi wamaa adraaka annahaa ruqya faatixadu wax la isku akriyo qof xanuunsanaya lagu tufo waa ta u fadli badan laakiin ad tidhaha si arrimuhu igu fudaadaan faatixada ii mara oo deetana la yidhaha faatixa yacni iqra'u alfaatixa weeyaan macnaheedu faatixada akriya alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin araxmaan araxiim maaliki yowm iddiin wahaakada sidaasoo kale marka ducada la dhameeyo in faatixada lagu khatimo la faatixa macnaheedu waa maxay waa iqra'u alfaatixa faatixada akhriya may soo aroorin iyaduna ducada waxaa lagu khatimayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu saliyo ayaa lagu soo gebagabeynaya laakiin faatixada in la akrinayo marka ducada la dhameeyo maaha wuxuu sameeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam walaa saxaabatuhu alkiraam faatixadu ha fadli badnaato laakiin meesheeda meel aan hayn haddii la dhigo waxay noqonaysaa in la sameeye camal khilaafsan waddadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisii camalkaasina waa midaan laga aqbalayn cidda samaysa oo rasuulku wuxuu uhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofka sameeya camal aan waafaqsanayn diinta iyo shareecada iyo sunnada walow camalkaasi meel kale ha fadli ha kuba lahaadabe laga aqbali maayo haddii uu aabbuhu dhinto isagoo lagu leeyahay soon xaaskiisu ma ka soomaysaa sidoo kale isagu ma ka soomaya xaaskiisa soomka qofku iyadoo lagu leeyahay uu dhintaa waa laba nooc soom nadar ah oo qofku uu ku nadaray oo isagoo weli aan soomin uu dhintay soomkaa qofka waa laga soomaya qof kastoo qaraabadiisa ka mida oo ka soomana soomkaasi wuu kaga dhacaya oo rasuulku wuxu uhi sida bukhaariya muslimba wariyeen man maata wacalayhi siyaamun saama canhu waliyuhu qofka dhinta iyadoo soom lagu leeyahy waxaa ka soomaya qofka qof qaraabadiisa ka mida cid qaraabadiisa ka mida hadday doonayaan ha qaybsadaan maalmaha waxaana saxaabada xadiidka warinaysaa ay ku fasireen sida caaisha iyo cabdullaahi bni cumar inuu soomkaasi yahay soomka nadarkaah haddii soomka qofka lagu leeyahy uu yahay soomkii ramadaan oo soomkaasi cudurdaar awgiibuu marka hore u afuray inuu qalleeyaana way u suurto gashay manuu qallayn kaasaa la odhan karaa waa lagu leey laakiin iyadoo weli cudurdaarkii taagan yahay haddii uu dhinto soomkaasi soom lagu leeyay maba ahaba qofka waayo kuma waajibinba cudurdaar awgii buu afuray soomkaa inuu qalleeyaana way u suurto gashay manuu qallayn markaasaa la odhan karaa waa lagu leey kaa isaga fidyaa laga bixinayaa ee laga soomi maayo waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhu uu fatwoon jiray fidyada laga bixinayaana waa intii aynu horu sheegnay un waa mudkii ayuunbaa laga bixinaya haddii maal uu ka dhintay maalkiisa intaan dhaxal ahaan loo qaybin xuquuqda iyo deynta lagu leeyahay fidyadaasi ka mid tahay waa in laga bixiyo haddii aanu maal ka dhimanna waxa bannaan waajibkuma aha ee dadka qaraabadiisa ahi inay fidyadaasi ka bixiyaan oo ay ugu tabarucaan
mid yidhaahdaa ducayso adigu maan ahayn wadaadadi adiguna waxaad qofku wax fiican sidii saa shaytaan toosanan adigu ilaahay ilaahay yaa lagaaga tirtiran bari ilaahay haadaana toosan laakiin wadaadada waa isku khilaafsan yihiin waa qolada qolada lacagta ururiso sooma qolada tiifiyada kuwa lacagta ururiyo wey halkaa xisaab kale ku jirta waay asalaamu calaykum baaraka allah fiikum yani arrintaasi aan ishaaray waa xaqiiqa wey wadaadda tifiyada fadhiya dadka lacag ka ururinaya oo dadka markaa lacagta markay ka ururinayan waddada ay u marayaan inay tahay inay yidhaahdaan waa waa lagu ducaynaya kaanahum yashtaruuna minhum aw yabiicuuna minhum adducaa kaanamaa inay ducada ay ka iibinayaan dadka walihaada waxaan aniga laftaydu arkay sida uu inoo sheegay ninkaas odayga ahi aniga laftaydu waxaan arkay oo aan maqlaynaa nin t v soo fadhiya oo leh mid kalea markaa ag fadhiyo ay isu jiibinayaan meel bay lacag u ururinayaan markaa wuxuu leeyahy gabadhaa heblaayo hebelo waa gabadh khayr badan mar kastoo in wax ururina waxbay ku darsataa caawana wax fiican bay bixisa iyada waxaan ugu ducaynayaa duco khaasa oo khaasa oo khaasa oo cid horteed loogu duceeyo aanay jirin ايش رأيكم في هذا دعاء باب عصب بان فضي أبوري وعيد هر الله فضي بابا يراتي عن الشريف يعني الدعاء دي وحي نقطة مركة وحي لقود تلاعبي ولقود عياري أبي نقطة وضدك مركة مال إيا حول لقاق أرورين أيا وصفات اللي يتصف هذا النوع رسولك عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا يعني مركو لي الضب وحسية موصة أرورية ضد باني مركة ويما ده wuxuu odhan jiray waar dadkan wax siiya intaasuu ku gaabsan jiray laakiin yaa loo duceeyaa yaa aabihii loo dembi dhaafaa yaa hooyadii jannada la geeyaa yaa qofka ka xanuunsanaya loogu duceeya inuu ilaahay u shaafiyo ma kaana nabiyu calayh salatu salaam yaquulu hada alkalaam ducadii baa xataa qiimo dhacaysa oo qiimihii laga qaadaya aadaabta ducadu way fara badan tahay insha allahu tacaala waxaynu sheegi doonaa darsiga berri dabadeed ayaynu aadaabta ducaada waxoogay ka sheegi doonaa maadaama aynu ku jirno bishii ramadaan gooraha la aqbalo ducadana ay ka mid tahay qofku markuu sooman yahay iyo marka uu afurayaba wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed